حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون فيها الفسوق يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج وغسلبوا
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan meel weliba oo aad joogtaan kuu soo dhowaada xalqadii afariyo tobanaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada kaasoo ah toddobaadle aan ku fallaanqayno duulaanka macnawiga ee gaalada galbeed iyo kuwa bari ku qabsadeen caalamka islaamka xeeladaha loo adeegsaday ujeeddooyinka laga leeyahay iyo sida looga badbaadi karo makrigaas ay gadaal ka soo riixayso yahuudda ay ku wajahan bulshada muslimka ee ku nool dunida muslimka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo culimmada soomaaliyeed waa mar kale iyo barnaamijka
الإسلام فيهم ملة تترسب الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب dhegaystayaal intii la socotay barnaamijkeenna waxaan xalqadii saddex iyo tobanaad ee ugu dambaysa uga soo hadalnay mowqifka cilmaaniyiinta ee cawlamada iyo rajada ay ka qabaan inay noqoto mid hanata guud ahaan hoggaanka maamulka dunida lana diriirto islaamka iyo ehelkiisa waxaana sidoo kale ka soo hadalnay sababaha cilmaaniyiintan asal ahaan ka soo jeeda caalamka islaamka ku riixaya inay door bidaan cawlamada ayna dagaal ku iclaamiyaan shareecada islaamka haddaba xalqadan oo ah xalqadii afariyo tobanaad ee barnaamijka waxaan ku faaqidi doonnaa halkee ayuu ku dambayn doonaa loolanka u dhexeeya islaamka iyo cawlamada تداولا تتسرب يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا مسلمون استعبروا
sida aan wada qirsannahay allaah oo keliya ayaa garanaya qaybka iyo dhacdooyinka aanan weli iman laakiin haddana waxaa jira sunno rabbaani ah oo ay ku dhisan tahay nolosha bini'aadamka kuwaas oo aan isbeddelaynin zaman weliba iyo makaan weliba sidaas daraaddeed marka aan eegno sunantaas rabbaaniga ah waxna ku dhisanno waxaa hubaal ah in cowlamadan aannu ka soo sheekaynay ha hoggaamiyo maraykanka ama yahuudda ama ha noqoto mid sahyuu saliibi ah oo ay wada hoggaaminayaane waxaa hubaal ah inaysan sii jiri doonin islamarkaana uu suuli doono boqortooyadeeda sababtoo ah marnaba suuragal ma ahan inay ummaddan ku midoodo iimaan iyo kufri wada socda taasi waa mid khilaafsan sunnada rabbaaniga ah ee uu allaah ku abuuray addoommada allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم
sidaasi daraaddeed iskuday kasta oo lagu tijaabiyo in dadka gaal iyo muslimba lagu mideeyo hal mabda' waa mid fashilmaya awood kasta oo lagu maquuniyo dhaqaale weliba oo lagu farraqo iyo fasaad weliba oo dhexdooda lagu beero sababtoo ah taasi waa mid baalmarsan sunnaha ilaahiga ee uu allah basharka u abuuray waa suuragal inay cowlammadu ka hirgasho meelo ka mid ah caalamka laakiin marnaba lagama yaabo inay ummadda saaran dunida guudkeeda oo idil hal dhinac isla marto oo sidaas kufri iyo iimaan ku midoobaan arrimaha muujinaya inaysan sii jiri doonin cowlammada waxaa ka mid ah in sidoo kale sunnaha allah ay tahay mid ku dhisan kaltan ama tookaysi maalmuhuna yihiin kuwa u dhexeeya dadka oo aynan jirin dadyow gaar ah oo loo ballanqaaday boqortooye waaraysa allah waxa uu yidhi إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقون يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
marka laga yimaado sunnahaas rabbaaniga ah oo aan u soo daadegno waaqica iyo xaqiiqada dhabta ah ee la nooshahay cowlammada waxaa qof waliba uu ka dharagsan yahay in maanta cowlammadu ay wajahayso mucaaradad aad u xooggan ayna dunida ka jiraan awoodo hubaysan oo dadaal ugu jira sidii loo dhidibasiibi lahaa kuwaas oo ay ugu horreeyaan xarakaadka jihaadiga ee ka halgamaya caalamka islaamka kuwaas oo doonaya in gebi ahaanba la tirtiro cowlammada reer galbeedka iyo sharciyadeeda lana burburiyo dhardhaarada ay ku taagan tahay lana soo celiyo khilaafadii islaamka ee midaysay ummadda islaamka cadligeeduna ka markhaati kaceen gaal iyo muslimba inkastoo dowladaha reer galbeedka saliibiga ah ay isku dayeen inay burburiyaan xarakaadka jihaadiga ah kana go'doomiyaan dunida inteeda kale iskuna dayeen inay nolol duugaan farriintoodana aysan bannaanka u soo bixin haddana allah fadligiisu ay ku guulaysan waayeen waxaana maanta xarakaadkaas iyagoo awood muuqata ah ay halgan jihaadi ah ka horinayaan qaybo ka mid ah caalamka islaamka kuwaas oo deegaanada ay maamulaanna ku soo rogay ku dhaqanka shareecada islaamka marka laga yimaado xarakaadka islaamiga waxaa sidoo kale xusid mudan inay jiraan dowlado fara badan oo ka santaagaya nidaamka cowlammada kuwaas oo ay ku jiraan waddamo ku yaalla qaaradda yurub ameerika afrika iyo eshiya islamarkaana dagaal siyaasadeed oo qabow kula jira maraykanka oo ah midka horboodaya cowlammada maanta ee gacanta ku haya nidaamkaas iyo qawaaniintiisa haddii ay tahay mid caalami iyo mid gobol intaba dowladaha ruushka shiinaha waqooyiga kuuriya iiraan venezuela iyo kuwo kale oo dhacabariga yurub ayaa ka mid ah dowladaha sida aadka uga soo horjeeda nidaamka cowlammada islamarkaana ganafka ku dhufta qawaaniinta iyo xeerarka caalamiga ah ee u degsan nidaamkaas waxaana taagdarrida nidaamkooda iyo habacsanaantiisa bannaanka soo dhigay dagaalkii ugu dambeeyey ee yukrain kaas oo ku tuntay dhammaan wixii sharciyo iyo xeerar ah ee u degsanaa nidaamka caalamiga ee cowlammada laguna kala qaybsamay intaas waxaa sii dheer in maraykanka oo ah awoodda hoggaanka u haysa nidaamka cowlammada uu isaga qudhiisa maanta la daaladhacayo aafooyin iyo musiibooyin waaweyn oo uga yimid xagga rabbi kadib markii lagu salliday abaaro joogto ah cudurro aan dawo lahayn iyo dagaal uga imaanaya xarakaadka jihaadiga ee doonaya inay ka kiciyaan dhulalka muslimiinta ee uu qabsaday waxaana aafooyinkaasi ku habsada ay sababeen in xukuumadda washington ay lugaha la gasho burbur xagga bulshada iyo dhaqaalaha ah iyo dhiigbax joogto ah arrintaasina ma ahan mid aan afka ka sheegayno balse waa mid ku xusan diraasaadka ay soo saaraan hay-adahooda
in ka badan afar milyan oo askari oo maraykan ah ayaa ka qayb qaatay dagaaladii islaamka lagu soo qaaday wixii ka dambeeyey kow iyo tobankii sebteembar labada kun iyo kowdii maraykanku wuxuu qirtay in guud ahaan toddoba kun konton iyo toddoba askari iyo in ka badan siddeed kun oo qandaraaslayaal maraykan ah looga dilay dagaalka inkastoo ay tiradu intaas ka badan tahay waxaase intaas sii dheer in qayb badan oo ka mid ah ciidamada maraykanka ay iyaga gacmahooda isku dilaan diraasaadkii u dambeeyeyna waxay sheegayaan in wax ka badan soddon kun oo askari oo ka qayb qaatay dagaaladii ka dambeeyey koob iyo tobankii sebteembar ay iyagu gacmahooda isku dileen ka hortagga isdeldalaadda iyo isdilka ay samaynayaan askarta maraykanka ayaa waxaa loo qoondeeyey lacag ka badan toban bilyan oo dollarka maraykanka ah sanadkii lasoo dhaafay oo keliya kongareeska maraykankana wuxuu waaxda difaaca sanad weliba ku deeqaa lacag dhan labaatan milyan oo dollarka maraykanka ah si looga hortago isdilka iyo isdaldalaadda ciidamada maraykanka haddana weli ma joogsan hoosna uma dhicin tirada ciidamada maraykanka ee isdilaya waxaana saacad kasta naftiisa haligaya hal askari oo maraykan ah dhaawacyada xagga maskaxda iyo naafada ee ciidanka ka soo gaaray dagaalka labaatanka sano socday badankoodna ay sababeen qaraxyada mujaahidiinta ayaa iyagana saameyn xoogan ku reebay ciidamada maraykanka maanta in ka badan boqolkiiba labaatan dhammaan ciidamada ka qayb qaatay dagaaladii ciraaq iyo afghanistaan waxay la daalaadhacayaan dhaawacyo maskaxeed taas oo sababtay dhimashada soddon kun iyo shan boqol oo askari halka in ka badan boqolkiiba afartan iyo afar oo ah tiro ku dhow laba milyan oo askari oo maraykan ah ay ku naafoobeen dagaaladaasi taas oo ah mid laba jibaar ka badan tirada naafada dagaalkii khaliijka ee bilowgii sagaashameeyada iyo saddex jibaar tirada naafada dagaaladii ka horreeyey ee maraykanku uu galay gaashaandhigga maraykankana wuxuuba qirtay in afar boqol iyo soddon kun oo askari oo maraykan ah laga helay dhaawacyo maskaxeed laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo kowdii ilaa labada kun iyo labaatankii haddii aanu eegno xagga hoyga iyo guryahana in ka badan soddon iyo toddoba kun oo askari oo ka mid ahaa askartii ka qayb qaadatay dagaaladii ka dambeeyey koob iyo tobanka sebteembar ee islaamka ka dhanka ahaa waxay maanta noqdeen kuwo derbijiif ah oo aanan haysan meel ay ku hoydaan halka ku dhowaad afar boqol oo kun oo askarina ay sanadkii lasoo dhaafay shaqo la-aan ahaayeen intaas waxaa sii dheer qiimeynta sanadlaha ah ee uu soo saaray markaska difaaca qaranka ee hoostaga hay-adda heritage foundation ee maraykanka laga leeyahay taas oo sheegtay in ciidanka maraykanka qeybihiisa kala duwan uu hoos u dhac ballaaran ku yimid tan iyo wixii ka dambeeyey labada kun shan iyo tobankiina uu hoobad ku jiray waxay qiimeyntani si cad u qeexaysaa in ciidanka maraykanku uusan ahayn mid difaaci kara masaalixdiisa iyo dowladaha uu taageeraba haddii uu dagaal adag kaga furmo dhowr jiho oo ka mid ah adduunka dhanka shacabka ameerikaanka ah haddii aanu eegnana dalka maraykanka gudihiisa maalintiiba boqol iyo soddon qof oo maraykan ah ayaa isdila oo nafta iska qaada dilalka loo adeegsado qoryaha ayaana maraya halkii u sarraysay muddo shan iyo labaatan sano ah taas oo kor u kacday in ka badan soddon iyo shan boqolkiiba waxaana ku nafwaayey in ka badan afartan iyo shan kun oo qof oo ameerikaan ah sidoo kale sicir barar iyo hoos u dhac dhaqaale ayaa sanadkan bilowgiisii laga diiwaangeliyey maraykanka gudihiisa tirakoobkii u dambeeyey ee la sameeyeyna wuxuu sheegayaa in ku dhowaad afartan milyan oo shacabka maraykanka ka mid ah ay ku nool yihiin xaalad faqri ah oo aad u daran dowladda maraykanka maanta waxay taagan tahay xadkii ugu hooseeyey dalkeedii way xasilin weyday xiisadaha colaadeed way damin weysay dhaqaalaha dalka ee sii hoobanayana way xakamayn weysay nacaybka iyo heybsooca baahsan ee dadkeedana way xalin weysay dhiigga gudaha dalka ku qulqulayana way xadidi weysay
magaalooyinka iyo gobollada dalka maraykanka waxaa ku baahay raaxada iyo tarafka xaddhaafka ah fowdada xagga jinsiga faladembiyeedyada noocyadooda kala duwan iyo maandooriyaha kuwaas oo ah astaamaha lagu garto bulshooyinka sii burburaya dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba falanqeeyayaashu waxay leeyihiin maraykanku xitaa haddii uu sii taagnaado sannado dheeraad ah jiritaankiisana ilaashado waxaa la isku waafaqsan yahay in dhabbaha uu iminka ku sii socdo uu yahay dhabbihii burburka oo ay boqortooyadiisu ku baabi'i lahayd kiyaanka yahuudda oo isaguna sidaan horeyba u soo sheegnay ka mid ah quwadaha gaalada ee hoggaanka u haya nidaamka cowlamada ayaa qudhiisa qarka u saaran waddada burburka iyo dabargo'a waxaana jira ballanqaad rabbaani ah oo ku cad qur-aanka kaas oo tibaaxaya inay yahuuddu laba marxalad yeelan doonaan gacanta sare ee maamulka dunida fisqi iyo fasaadba anna geysan doonaan balse uu allah u soo saari doono cid dhadhansiisa ciqaab daran allah waxa uu yidhi وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم
maanta waxaa dadka muslimiinta ah horyaalla fursado waaweyn oo ay ka faa'iidaysan karaan si ay u soo ceshadaan hogaaminta maamulka dunida maadaama ay sii hoobanayaan huballadii ama sanamyadii casriga ee hoggaanka u haya nidaamka cowlamada oo uu maraykanka ugu horreeyo haddaba waa maxay fursadahaasi maxaase maanta la gudboon ummadda muslimka ah su-aashaas waxaan hordhignay ustaad abu maxamed waxaan ognahay cowlamadu inay leedahay garbo shan ah shan garab ayay leedahay garab waa midka caskariga ah ama milatariga ah mid waa midka siyaasiga ah mid waa midka dhaqaalaha ah mid kale waa xagga teknolojiyadda ama taqniya mid waa xagga haqaafada waana midka u khatarsan maadaama cowlamadu ay leedahay shantaas garab aanna doonayno muslimiintu inay wajahaan waxaa laga maarmaana inaan noqno waaqiciyiin shantaas garabna mid kasta ee wax ku aadan aan la imaanno haddaba see loo wajahayaa kayfa nawaajihu alcawlama waxaan ku wajahaynaa ka horta islaamku waa diin caalami ah ayagu hadday u yeerayaan ila alcawlama islaamku waa diin caalami ah nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam waa khaatimrusul islaamkuna waa diinta rabbi uga raali noqday muslimiinta diin kalena usan ka aqbalaynin haddaba waxaan ku waajahaynaa cawlamada bicaalamiyati alislaami in islaamku caalami yahay oo jaanib kasta u taabanayo marka haddaan soo khulaasayno cawlamada see u wajahaynaa waxaan ku wajahaynaa lix qodob kow alcawda alxamiida ila alkitaabi waasunna inaan si dhaba ugu laabanno haddaan muslimiin nahay kitaabka iyo sunnada ha noqoto fahamkooda ha noqoto ku camalfalkooda iyo tadbiiqintooda labo inaan la imaanno asbaabta sharciga ah iyo midda maadiga ah labadaas sabab inaan la imaanno asbaabta shareecada islaamka waafaqsan iyo midda maadigaaba saddex alicdaad inaan diyaargarowno waacidduu lahum mastadactum min quwa u diyaarsada limuwaajahati acdaa'ikum wax alla waxaad awooddaan oo tabar ah awood intaaad awooddaan ha noqoto alquwa alcaskariya oo maanta waa loo baahan yahay waaba waajib sharci ah inay muslimiintu ka gaaraan alquwa alcaskariya ilaa darajo ay ku wajahaan quwat alcaduwi waa in la helo alquwa aliimaaniya bimacnaa in aan noqonno dad aqwiyaa ah fii iimaanihim caqiida saxiixa raasikha alictisaasu bilislaam in la helo mu'min qawi ah iimaankiisu fadhiyo yaqaana hawaabidda islaamka asaasiyaadka diinta islaamka ku cisoobaya diintiisii waana cunsur muhiim ah in la helo alquwa alcilmiya in wax la aqbarto shareecada islaamka culumta tajriibiga ah culuumulxayaat quwa cilmiya in la helo intaas marka waxay isugu tegaysaa icdaad caskari iimaani cilmi arrinta afraad oo looga hortegi karo cawlamada waa muxaarabatu alqowmiya waaliqliimiya haddii ay iyagu u yeerayaan in fikirka qarbiga la caalamiyeeyo annagu inaan la dagaalanno qowmiyadda iyo wataniyadda iyo iqliimnimada in loo fakaro heer gobol qowmiyad ahaan duweelaad sakhiiraad in lagu fakaro fikirka noocaasa oo caqiimka ah waa in lala dagaalamo muslimiinta lagu beero daa'iman wa abadan fikir umami ah min asiqar ilmaha in loo sheego naxnu ummatun muslima marka qowmiyaddu waa marad khadiir ah waana midda maanta caalamka islaamka dhibaatada ku haysa qodobka shanaad kaas marka hadda aan sheegaynay oo muxaarabatu alqowmiya didkiisa weeye addacwa ila alummati alwaaxida ummati alkhilaafa araashida dadka in loogu yeero lagu beero lagu tarsiikhiyo fikirka ummadnimada qodobka lixaad ugu dambaynta in la taageero oo la dacmiyo aljihaadu alqaa'im alyowm jihaadka hadda aloosan oo adduunka ka taagan in la taageero wa ikmaalu almasiira in la dhammaystiro camalka hadda socda intii laga soo bilaabi lahaa min asifir in camalka hadda taagan awoodda muslimiinta oo maanta kacday in la taageero binafsi waalmaali wallisaani in lagu taageero maanta waxaan haysanaa quwa islaamiya naamiya soo kobcaysa in la garab istaago wax lagu darsado dabkaas shidan in wax laga shido ooba loogu talagalay in looga hortago laftigiisaba hadda camalka qaa'imka ah cawlamada iyo atbaacdeeda looguna saciyo tadbiiqu shariica alkaamila intaa marka haddaan la imaanno biidni illaahi tacaala way dhammaanaysaa cowlamadu intaa wax markaan ku kabaynaa inaan aaminno ka muslimiina oo yaqiin ay noo noqoto bianna almustaqbala lilislaam guusha awoodda nasriga waxaa iska leh ugu dambaynna u haraya islaamka iyo muslimiinta nebigeenna sala allahu calayhi wasalam kufaaru qurayshin baa kusoo duushay khaswatulaxsaab waxay ugu soo duuleen inay soo afjaraan allah subxaanahu watacaala wuu ka kaafiyey alaana naqsuuhum walaa yaqsuuna cagsi bay noqotay hadda laga bilaabo annagaa ku duulayna ma nagu soo duulayeen dagaalkaas axsaab ayuu nebigu ku bishaareeyey in la furan doono kisra qalabkiisa nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu alay salam islaamku inuu gaari doono maa balaqa leyli wannahaar qur-aanka waxaa lagu sheegay intaas oo jeer caaqibada fiican iyo ciribtasan inay muslimiintu leeyihiin waxaa lagu sheegay baatilka iyo ehelkiisu inay jabi doonaan marka taa markaan aaminno annagoo caqiida raasikha ka duulayna in aan guulaysanayno guushana laguma qiimeeyo saacad looma tiriyo iyo maalmiya sanawaade markii ilaahay subxaanahu watacaala usdoona ayay imaanaysaa wama nasru ilaa min cindi illaah ka waxaan u darmaynaa muslimiinta aynamaa kaanuu kow inay isku hubeeyaan cilmi sharci ah quwa iimaaniya in la helo wahankan iyo dacfigan lagu habsaday inaan ka takhallusno inaan ka takhallusno anaaniyadda iyo maslaxiyadda iyo qofka inuu danihiisa u fakaro khaaska ah aan u beddelno qof kasta inuu noqdo qof ummatun asagu ah wax dhisa tadallucaad leh iyo han weyn ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa muslimiinta aynamaa kaanuu inuu guulsiiyo wahniga iyo dacfiga iyo dulligana uu naga qaado cadowgiisana uu jebiyo ilaahay subxaana wa tacala raayo tawxiidna inuu kor ka yeelo ayaan weydiisanaynaa wasali allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalem allah fadligii maanta dadka muslimiinta inkastoo lagu hayo dagaal wadareed beegsanaya usuusha iyo furuucda islaamka oo aan waxba hambaynayn haddana waxaa mucjisaadka diintan ka mid ah inay sii fidayso iyadoo intaas oo macaarigah lagu furay kuna sii baahayso dacallada dunida wuxuu islaamku sannad ka noqday diinta labaad ee loogu qaadashada badan yahay yurub iyo maraykanka waxaana la saadaalinayaa in haddii uu islaamku ku sii socdo xowliga uu hadda ku sii faafayo ay diinta islaamka noqonayso diinta koowaad ee atbaacda ugu badan ay raacsan yihiin guud ahaan yurub iyo ameerika kolkaas oo uu islaamku soo noqon doono isagoo ka xoog badan sidii hore oo uu ku baahay yurub iyo maraykanka oo ah dhulkii weligii looga soo duuli jiray waxaana ku dhawoobi doonaa ballanqaadkii nebiga sala allahu calayhi wasallam ee ahaa inay soo noqon doonto khilaafada islaamka ee ku dhisan منهجك نبوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبريه فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج نبوه ثم سكت waxaa jira mubashiraad iyo ballanqaadyo rabbaani ah oo allah u ballanqaaday islaamka iyo ehelkiisa iyo ifafaallo wanaagsan oo waaqici ah oo tusinaya guusha islaamka iyo ciribxumada cadowga diinta ee yahuudda iyo nasaarada haddaba maxaa ka mid ah arrimaha ku bishaaraynaya guusha islaamka iyo sii jiritaanka ummaddan iyo diinkeeda waa kan sheekh cabdililaah oo qodobkaas isdultaag ku samaynaya kitaabka ilaahay waxaynu ka barannay sunnada nebigana aan ka barannay mustaqbalku inay diintana waa iska leedahay alcaaqibata lilmuttaqiin marka mubashiraad baa jira badan oo tusaysa mustaqbalka dambe inuu islaamku iska leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay layabluqanna hada alamru maa balaqa alleylu wannahaar walaa yatruku allahu beyta madarin walaa wabarin ilaa adkhalahu allahu hada addiin bicizi casiisin aw dulli daliilin cizan yucizu allahu bihi alislaam wadullan yudilu allahu bihi alkufur xadiiskaas waa bishaaro weyn geed guri kasta oo baadiye iyo mid magaalaba diintana way gaari doontaan ilaahay muslimiintu cizaynayaa gaaladana wuu ku dulinaya iyagoo raalli ka hadan inay diintu gaadhayo qasab ku gaadhaysaa ay ku duloobayaan xadiisku waa bishaaro aayaadka qur-aankuna way badan yihiin oo bishaaraynaya waxaa ka mid ah qowluhu tacaala walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikr ana alarda yarisuhaa cibaadiya asaalixuun ilahay wuxuu inoo sheegayaa inay u hadhi doonaan cibaadooyinka addoomaha suusuuban ilaahay caabuda ilaahay waxida adduunkan inay u hadhi doonaan gaaladana laga rayn doono xukunka iyo tamkiinkana muslimiintu iska yeelan doonaan nebiguna sal alla ly slam wuxuu leeyahy xadiis laa tazaalu taa'ifatu min ummatii yuqaatiluuna cala alxaqi daahiriin calaa man naawa'ahum xataa yuqaatila aakhiruhum almasiix addajaal koox kama suulaysa ummadayda kamida inay u dagaalamayaan xaq u dagaalamayaan oo ay guulaysanayaan weliba daahiriina calaa man naawa'ahum qofkii ka hor yimaada ee la dagaalamay la collaytama ay ka guulaysanayaan ilaa daa'ifadaa qofka u dambeeya uu la dagaalamo masiix dajaal masiix dajaalna saa ogtihiin waxaa dili doonaa ciisa bna maryam calayhi salaam ayaa dili doonaa aakhiru zamaan waad ogtihiin ilahay wuxuu kaloo leeyahay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun ilahay diinsa isaga ilaashanaya waxaa weeye diintana marna inayan zuulayn oo ay baaqi noqon doonto ilaa qurbi saaca ayuu ilaahay inoo sheegay oo inoogu sheegay kitaabkiisa nabigana axaadiista ahrada ayaan ka haysanaa bishaaraad badan baynu haysanaa wuxuu kaloo ilaahay leeyahay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illaahi fasayunfiquunaha huma takuunu calayhim xasrah huma yuqlabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun waa bishaaraad aada u fara badan weeyaan aayad kale ilahay wuxuu ku leeyahay qul liladiina kafaruu satuqlabuun watuxsharuuna ilaa jahannam wa bi'sa almihaad aayaadkaasoo dhan iyo axaadiistaas waxay kutusaysaa gaalo inay u dhammaatay iyo tamkiinka u dambeeya muslimiintu iska leeyihiin maantana wax aynu aragno oo daliilkaas misdaaqan li waxyeyn aayaadkan akhriyeynay iyo axaadiistii wax rumaynaya oo maanta aynu indhehenu arkayaan baa jirta maanta dadka dagaalamaya ee diinta u dagaalamaya ama gacan ha ka dagaalamo ama maal ha ku dagaalamo ama carab ha ku dagaalami waa tiro yar yihiin nisbe aada u yar weeye ama waa percentage aada u yar weeye marka caalamka dadka ku nool la eego bal iska dhaafe marka dadka muslimiinta sheegta la eego bay wax yar yihiin ma odhan kara xataa kunkiima hal ma odhan kara way ka yaryihiin dadkaas haddana iyadoo saatay xaaladdu ayaa maaragtay gaalo maanta ay farka dhaqaajin laadahay waxba u socon layihiin fashil iyo kala carar iyo maanta ay ku dambaysaa iyo inay maaragtay dhul badanoo marka hore gardarre kusoo gashay iskaga cararto iyadoo kabaha maaragtay ka cararaysa ayaynu arkaynaa marka qofkii uu niyadu ka jabsanay munhazimka ah ee warka gaalada qaata ee iclaamkooda wax u fiican mooda oo rumaysta kaa unbaa welwelhayaaye ninka muslimka ee diintiisa ku dhegan ee wax fahamsan gaalo masiirkeeda wax ku dambeynayana wuu ogyahay guusha dambana islaamka inuu iska leeyahay wuu ogyahay indhehenaynana ku arag inagoo nool baynu aragnaa maanta waxaa dhacaya baynu aragnaa ilaahay baana inoo sheega wuxuu leeyahay kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kathiiratan biidni illaah wallahu maca asaabiriin alla badana oo badana koox yar oo ka adkaatay koox badan ilaahayna wuxuu la jiraa kuwa sabra ayuu la jiraa marka ilaahay kooxdaa yar ee sabraysa ee ilaahay diintiisa u dagaalamaysa ayuu la jiraa iyagaana guusha iskale maaragtay iyo caaqibada dambe iskaleh gaalana insha allah xidigeeda wuu dhacay maanta meel looga cabsoodo iyo meel cagajugloyntooda laga daneeyana ma joogno wallahu aclam ummadda islaamka waa inay isu diyaarisaa marxaladda cusub iyo sidii ay u hanan lahayd hogaaminta dunida waxaana loo baahan yahay in himada sare loo qaado halganka loo wada hub qaato lana yaqiinsado in islaamku guulaysan doono jeer ay noqotaba soona ceshan doono maqaamkii iyo maamuuskii uu ku lahaa dunida xarakaadka islaamiga ee halgamayana waxaa laga doonayaa in burburka nidaamka cowlamada kadib ay diyaariso badiilka ay u hayso bashariyadda ee ah caalamnimada risaalada islaamka taas oo ah ilbaxnimada dhabta ah ee carab iyo cajam kaga sara mareen ummadaha kale kuna hanteen furayaasha boqortooyinka dunida waxaan allaah weydiisanaynaa inuu ummadda muslimka ka dulqaado dulliga iyo daranyada dulhagoogan muddada dheer kuna hanuuniyo tubta toosan ay ku jirta guushooda iyo horumarkooda una soo celiyo magacii maamuuskii iyo maqaamkii ay ku lahaayeen dunida kuna mannaysto khilaafo ku dhisan manhajka nubuwadda
مما يذاع ويكتب تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط المرحب dhegaystayaal xalqadan oo ahayd xalqadii afar iyo tobanaad ahna xalqadii ugu dambaysay ee barnaamijkii aan ugu magac darnay muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada intaas ayaan ku soo gebagabaynay waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan martidii ka qayb qaadatay iyo dhammaan qof waliba oo ka qayb qaatay diyaarintiisa iskudubaridkiisa iyo soo jeedintiisa intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فاقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فاقاربوا وتقربوا فاقاربوا وتقربوا فاقاربوا وتقربوا فاقاربوا وتقربوا فاقاربوا